bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa somali talk dot com uma aladiina kafaruu birabbihim yacdiluun allahuma laka alxamdu kama yenbagii lijalaali wajhika wacadiimi sulطaanik wasala allahu wasalaamuhu calayhi calaa rasuuli illah nabiyihi almujtabaa warasuulihi almustafaa wacalaa aalihi wa saxbi alkariim walaalayaal marka ugu horeysa waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haaniyan ciwaanka muxaadaradeeda wuxuu noqon doonaa iska ilaalinta xaraamta marka way isku yaro dhow yihiin xalaal quudadka iyo iska ilaalinta xaraamta waxaan rabaa inaan darsiga usoo gudbiyo sidaan soo socoto inaan marka ugu horeysa isku xiro ciwaanka aan wato iyo muctamarka taatalkiisa guud oo ah islaamku inuu raxmad u yahay dunida oo dhan marka labaad waxaan u gudbayaa darsigayga oo aan u kala qaybiyey inaan marka ugu horeysa tacriifiyo xaraamta kadib aan sheego xukunkeeda shareecada islaamku wuxuu yahay kadib aan sheego dhibaatooyinka ama adraarta ka ratibanta oo ka dhalata xaaraamta oo lagu dhaco kadib inaan sheego asbaabaha ku kalifa dadka inay xaraamta cunaan ama ku dhacaan ugu dambayntii inaan u gudbo cilalka iyo calaamadaha ilaahay subxaanau watacaala wax ku xaaraantinimeeyey sifooyinka wax la xaaraantinimeeyey ay leeyihiin masaa'il badan oo kale insha allah ayaa soo soo dhexgeli doono darsigaan runtii aan jeedin doono waa cibaara aan rabo inuu in yar ishaaro mawduucan laakiin waa mawduuc aada u guda weyn alxalaal waalxaraam oo aada runtii u baaxad weyn oo aan muxaadaro iyo wax la mida midna lagu qaadan karnin anigoo kalena runtii aanan koobi karnin walaalayaal islaamku waa raxmad dunidooda ilaahay subxaanau watacaala u soo diray si aan isugu xirno ciwaanka iyo teatarka muctamarka rabbigay caza wajalla qur-aanka wuxuu ku leeyahay waraxmatii wasicat kulla shay raxmadayda waxay gaartay cid walba shay walbay gaartay ilah yidhi subxana watacaala aayadaha sii akri fasaaktubuhaa liladiina yattaquuna wayu'tuuna azakaata waladiina hum biaayaatina yu'minuun halkaa ilahay wuxuu ku sheegay dadka raxmaddaas loo qoro cidda yihiin ilahay uu sii sifeeyey markaasu wuxuu yidhi aladiina yattabicuuna arasuula alnabiya alumiya aladii yajiduunahu maktuban cindahum fi tawraati walinjiil dadka raacsan rasuulullah rasuul moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo sifadiisa tawraad iyo injiil ay ku taallay dadkaas weeya bu ilahi yidhi subxana wa tacaala marka rasuulka calayh salatu salaam wuxuu dadkaas faray fiiri afarta waxyaabood ya'muruhum bilmacruufi wayanhaahum can ilmunkar wayuxillu lahum alayibaati wayuxarimu calayhim alkhabaaid wuxuu dadka farayaa wanaagga xumaantu ka reebayaa waxyaabaha dayibaadkaa buu u xalaalaynayaa waxyaabaha xunxun buu ka xaraknimaynaya halkan marka waxaa ka muuqata aayaddan qur-aanka raxmadda ilaahay iyo sifada lagu mutaysanayo oo laisku xiray marka in dadka waxa xun laga xaraknimeeyo waxa wanaagsanna la faro waa caynu raxma raxmad laf ahaanteedii weeye ilaahay wuxuu yidhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatu lilmu'miniin qur-aanka waxaan soo dejinaynaa isagoo ah wax ay ka mid yihiin shifa caafimaad iyo raxmad dadka muminiinta loo galay sheekh alislaam ninka sheekha caalimka lagu magacaabo alqarbaawi ayaa wuxuu yidhi wa min aahaari hadihi araxma naxariistan ilaahay oo aayadda horaa ku sheegay raadkeeda waxaa ka mida buu yidhi an wadaca can اlummati kula aahaari اtacanuti wاshadaa'id wa adawaati alibaaxiyati wاtaxallul ilaahay inuu dadka ka dulqaaday waxyaabaha ad adag oo diimihii hore lagu yaqaanay oo dadka lagu tacdiib oo kale ula mid ah sidoo kale ilaahay dadka inuu ka xaartinimeeyey asbaabaha ibaaxiyada oo dadku ilah waxba xalaal maa wax xaaraami ma jiraan fikriga ibaaxiga oo waxbaba inays xaaraamayn la aamino yuu ilaahay dadka ka joojiyey buuyi marka islaamku waa raxmad wuxuu raxmad ku yahay wanaagga inuu dadka farayo xumaantana inuu ka xaartinimeynayo aaniyan diinteenna walaalayaal waxaa axkaamta loo dejiyey axkaamta markale waxaa ka wada xalaashii xaraamta waxaa loo sameeyey limasaalix alcibaad addoommada dantoodaa loo sameeyey ujeeddo kale kama dambaynin culammadu waxay yidhahdeen in lagu ilaaliyo shan arrimood oo loo yaqaano daruuriyaadka shanta ah oo kale ah qofka diintiisa in la ilaaliyo ilahay wuxuu kitaabka usoo dejiyey qofka caqiidadiisa in la dhowro labo naftiisa in la ilaaliyo qofka bini aadmigaa naftiisa in la ilaaliyo axkaam baa loo dejiyey saddex in maalkiisa la ilaaliyo afar in caqliga la ilaaliyo oo maandooriya wax la mid aan lagu isticmaalin iyo shan in taranka dadka la ilaaliyo iyo nasligooda kulli marka la fiiriyo shantaas arrimood bini aadmiga ilaalinaya shantaas arrimood baa wax loo xaaraantinimeeyey ama wax loo xalaaleeya ama shareecada dhan ba loo dejiyeyo rabbiga qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo nabiga la hadlaya salawatu rabbi waslamu calayh وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما كتابك سود جنتس يلاهي سبحانه وتعالى أيضا كشيء إنه يهي أبال وين وإلهي وبشرين أقلي نبي عليه الصلاة والسلام أقلي وح آدم أقوم بالغ فري أولغ بري أفق كاحرة بالغ فري وحليه مركل غرباوي سبحانه الكسوة لابتين إن الحلال والحرام يدور, يدور في فلك التشريع الإسلامي العام القائم على أساس تحقيق الخير للبشر فيه ودفع الحرج عنهم حراشي حرامته لو أنا قلوا عن كهل لأنه وين شذا شرع الإسلام كأيود تشسي waxay ku dul wareegayaan oo ku dhisan yihiin buu yidhi aasaaska ah bini aadmiga in khayrka loo furo sharkana laga xiro albaabkiisa laga xiro marka halkaas waxaad ka ogaataan walaalayaal xalaashii xaraamta inay ilaahay u dejiyey maslaxadda addoommada waxyaabaha marka la xaarantinimeeyey waa waxyaaba dhib uu ku jiro waxaa loo xaarantinimeeyey dhib ku jira dartood sida arki doono haddii qof aad jeceshahay uu sonkor ku cudurka sonkorta ku dhaco sonkorta cudurka leeyahay hadduu qof ku dhaco waxaad ka ilaalinaysaa wax walba macaan baad ka ilaalinaysaa maaha in macaanka aad lex jeclaysanayso laakiin qofkaasaad u raxmaysaa u naxariisanaysaa waxaad ugu naxariisatay macaanka inaad ka xaarantinimayso qofka isaga limaslaxati waxaa la mid ah waxyaabaha ilahay u naga xaarantinimeeyey waxaa loo xaarantinimeeyey innaga maslaxadda in raxmad loola galayo darteed marka aan fiirino xaraamta waxay tahay jaangooyada xaraamta baan tacriifinaya marka ugu horeysa horta erayga alxaraam waa sifa mushabbaha bismi lfaacil asalkeedana wuxuu ka yimid xaruma shayu fahuwa xaraamun waa sifa mushabbaha oo xaruma ka timid shaygaas wuu xaaraantinimoobay ama macnaha fi lugat alcarabiya macnaha ay ku leedahay wuxuu yidhi alqaadi badrudiin zarkashi almuxaramu almamnuucu muxaramku wuxuu yidhi waa shayga la mamnuucay hadalkaas wuxuu ka yaraa fi lbaxri muxit misdaaqa dalik arrintaas waxaa rumaynaya waxaan akhriyaynaa aayado dhowra oo ereyga xaraam ku soo arooray isagoo macnihii luqada laga wado bimacna almamnuuc waxaa la diiday waxaa ka mid a markuu ilaahay muuse ka hadlayay waxaramnaa calayhi almaraada waxaa ka xaragtinimay nabi muuse isagoo carruura haweenkii naas nuujinayay waa laga ilaaliyay marka hadda halkaan ay manacna canhu weye maxaa yeele muuse markaas xaraam iyo xalaal oo takliifa lama saaray weli mausan gaarinin waxaa la mid a markuu ilaahay yidhi waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun waxaa la mid a markuu ilaahay yidhi fainaha muxaramatun calayhim arbaciina sanatan waxaa la mida markuu ilahay yidhi inahu man yushrik billah qofkii ilahay u shirg yeela faqad xarama allahu calayhi aljanna jannada ilahi subxana wa tacala uu ka mamnuucay marka kulla hadihi alaayaat ereyga xaraam wuxuu u soo aroodhay bimacna almamnuuc shaacirka ninka shaacirka isaga yidhi rijaalan litasrucanii faqultu laha qsuri inii imru'un sarcu calayka xaraam inaad ilegado xaraam bay kaa tahay buu ku yidhi ay mamnuuc bay kaa tahay marka ereyga xaraam fi luga almamnuuc wey xaqiiqada xaaraamta macnaheeda runtaa wuxuu yahay sharcada islaamka marka loo firsho waxaa ka jawaabay iyadana alimaam ashinqiidi saaxibu abwaa ilbayaan markaas wuxuu yidhi xaraam waxaa laga wadaa sharcada islaamka maa dalaba shaaricu tarkahu dalaban yani laaziman calaa wajhi ilzaam wixii ilaahay uu dalbo dadku inay ka tagaan dalabkaasina uu yahay mid jaazim ah baa xaraam la yidhahdaa buu yidhi hadalkaas wuxuu ku yaalaa mudakarada xukumkeedana waxa weeye buu yidhi shayga xaraam waxaa la yahaa shayga qofkii ka taga isagoo ilaahay darti uga tegay la abaal mariyo qofkii ku dhaca isagoo u tacamuday oo ugu talagalayna oo mutaystay in lagu cadaabo shaygaasaa waxaa la yidhahdaa xaraam qowlkaas marka waxa weeye qowlu jumhuuri اlusuuliyiin kulligood saasay qabaan inuu saas yahay xalaash inay xaraamtu tahay macnaheedu inuu saas yahay marka tacriifkeedu wakaas xaraamta walaalyaaliya xalaasha labadaba waxay raacsan yihiin ujeeddada sharci dejiyaha ilaahay subxaana wa tacala ujeeddada uu leeyahay bay raacsan yihiin saa darteed waxaa dhici karta shayga keligiisii inuu sifo marka dhan laga firsho uu xaraam uu qof ka yahay dhan kale marka laga firshana uu qof kale xalaal u yahay isla shayga laftigiisa maxaa yeelay ujeeddadii shaarica yaa midna khilaafsan yahay midna raacsan yahay tusaale ahaan qof baa wuxuu go'aansaday lacag meel taalla inuu xado lacagtii wuu qaato wuu xado kadib gadaal wuxuu ka ogaaday lacagtaas inay tiis yahay isaguu lahaaba qofkaasi wuu dambaabay waa dambiile lacagta isagaas ka lahaa laakiin wuxuu ku dambaabay yani tacadiga uu ku xadgudbay xoolahaas markii ugu horreysa dhan kale marka laga firsho qof baa wuxuu damcay inuu xoolihiisii xoolaha u malaynayo qaato lacag isaguna leeya u malaynayo qaato lacagtii wuu cunay gadaal waxaa ka caddaatay lacagtaas inuusan isagu lahayn ee qof kale meesha dhigtay qofkaas waxaa leenahay dambi ma gelin maxaa yeelay ujeeddadiisi maaha inuu xadgudub sameeye maahayn marka mar kastaba xalaashii xaaraamtu waxay raacsan tahay shaarica ama sharcidejiyaha ilaahay subxana wa tacala laga wado ujeeddada mar kasta uu leeyahay ayay iyo xaraamtii xalaashu ay raacsan tahay tacriifka guud wakaas waxaan rabaa inaan hadda dul maro yar ku sameeyo qaar ka mid ah dhibaatooyinka ka dhalanaya qofku inuu xaraamta ku dhaco xaraamta marka qaarkood waxay noqon kartaa qofku wuxuu ka sameeyey xagga muctaqadka wuxuu aaminay baa xaraam noqon kara marka qaarkood waxay noqon kartaa xagga qowlka wuxuu ka sameeyey hadal uu ku hadlay baa xaraam noqon kara mar saddexaad waxay noqon kartaa xagga ficilka qofku wuxuu ka sameeyey wuxuu cunay wuxuu cabbay tallaabo uu qaaday oo ka xaraam waxay noqon kartaa xagga casiimada iyo go-aanka wuxuu ku sameeyey oo waxaan u bannaanayn buu go-aan ku qaatay inuu sameeyo xataa hadduusa sameeyo afartaas wej baa laga kasbadaa xaraamta sifada lagu garto shayga xaraamta waa in diintu ay amarto dadka in laga reebo diintu inay nahyiso diido waxaa kaloo ka mid ah in xad laga oofiyo oo qofka ilaah waxaas qof ku dhaca xad la saaro waxaa ka mid ah in la arko qofkii ku dhaca ciqaabkaasuu leeyahay oo ciqaab kula loogu ballanqaado calaamadahaas waa calaamadaha lagu garto shayga xaaraamta ah marka calaamadahaas ku wax ka mid a shayga laga arko waxaan leenahay waa xaraam tusaale ahaan shirkigu waa camal qalbi ah waa xaraam ereyga in xamta afka lagaga hadlo waa erey ficil afkaa wey waa xaraam qofka inuu doofaar cuno hilibkiis waa xaraam waa action qofka inuu go'aansado qof inuu dilo waa xaraam waana camal go'aana qofkiisa waa weli dilin go'aankaasu xaraam kaga yahay xaraamtu marka wujuudaas ayay ku timaadaa marka la firshay dhibaatooyinka ka ratimaya qofka inuu xaraam ku dhaco waxaa ka mid ah inay sabab u noqoto qofka ilaahay inuu caroodo ciqaab allana uu ku dhaco adilada laga qaadanaya waxaa ka mid xadidka khawl alansaariya ana rasuula allah sala allahu alay wasalam qaala nabigu inuu yidhi ina rijaala yatakhawaduuna fi maali illahi bigayri xaqin falahum annaaru yowma alqiyama xadiidka akhrajahu albukhaari nabigu wuxuu yidhi salawatu llahi waslamu calayhi dad baa iska dhex timbanaya dhex dabaalanaya maalka ilaahay ee muslimiintu ay leedahay dadkaasi naar bay leeyihin nabiga alay salatu slam xoolihii xaraamtaha naar baa ka dhalatay xadiis abi umaama nabiga alay salatu slam wuxuu yidhi man iqtadaca xaqa mri'in muslimin biyamiinihi faqad awjaba allahu lahu annaar waxarama calayhi aljanna qofkii dhaar been ah ku goosta xoolo qof muslim uu leeyahay rabbigay qofkaa wuxuu u waajibiyey naar waxaana laga xariifinameeyey jannada buy nabiga alay salatu slam faqaala rajulun nin baa wuxuu yidhi wain kaana shay-an yasiira yaa rasuula allah rasuul allah haddii wax yar uu yahay ka warran wax xaaraamtaan cunaya wax yar hadday yihiin qaala nabigu wuxuu yidhi wain kaana qadiiban min araag xataa hadduu yahay qori caday ah qori geedka araagga laga sameeyey waa qori saxas hadduu yahay xataa qofkaas ilahay naar buu waajibiyey nabig ala slat slam xadiiska imaamu muslim fi saxiixihi wuxuu kaloo nabiga ala slat slam yidhi inahu laa yarbuu laxmu nabata min suxtin wa fii riwaayatin min xaraamin ila kanat innaaru awlaa bihi akhrajahu tirmidiyu wasaxabu alalbani nabiga ala slat slam wuxuu yidhi ma dhacdo hilib inuu qofka ku koro jirkiisa hilib inuu fuulo xaraam ka yimid ilaa hilibkaas waxa ugu xaqle in naar lagu jaro buy nabiga ala slat slam in naar lagu gooyo ayaa ugu xaqlay wax xaaraamtaa marka la cunayo oo qofku ama lacag uu xaaraam ku shaqeeyey ama shay xaraam sida hilib doofaar oo kale oo cunay ama guri uu degay oo xaraam oo ribo ka yimid ama wax la mid ah qofkaas raaxadaas isaga uu dareemay naar baa lagaga jaraya bidaliili hada alxadiid xadiidkaani waa saxiix ilahay aayad qur'aan wuxuu ku leeyahay waman yaglul ya'ti bima galla yowma alqiyaama qofkii wax khayaana khayaanadaas aakharu keenaya nabigu alay slat slam wuxuu yidhi markuu nin shaqo u dhiibay cibaado binu saamid walxadiid fi saxiixayn yaanan aakhare ku arag adigoo lacag aad xadday dhabarka ku siiso buu yidhi nabiga alay slat slam qofku marka aakharu keenaya can cumar waxaa laga wariyay ibnu khadaab inuu yidhi lamaa kaana yowmu khaybara maalintii khaybar markii la joogay dagaalkaas jihaadka waa saxaabadii mujaahidiintaada uu nabiga la socota alay slat slam أقبل نفر من أصحاب رسول الله فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى حتى أتوا على رجل فقالوا وفلان شهيد رجل وعلى الشيخ استوى عليه هبل وشهيد هبل وشهيد هبل وشهيد إلى أن الله سوى قاري مركز إلى أن كاسر وشهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي بوحيري كلا إني رأيته في النار ما يوي كاس نار تاكو أركبي النبي عليه الصلاة والسلام محوكو قلي في بردة غلها أو عباء go-u xaday iyuu ku galay buy nabiga ala slat slam naarta go-buu xaday buy nabiga ala slat slam ninkii jihaadka ku dhintay go-buu xaday go-aasu naarta ku galay buy nabiga ala slat slam xadiidka ibn xibbaan fi saxiixihi sababka labaad oo foolxumada dhibaatooyinka ka dhalanaya ka mid ah waxaa ka mid ah qofka inay ku rido atcaasa waxa la yidhahda walwal iyo naxdin wa qaswat lqalbi qalbiga qofka ingega waalkharaab fi lbuyuut guryaha oo kharaaba oo reerku isfuro oo carruurtu ay drag addictives noqoto oo dhibaata ay reerka u soo gasho baa ka dhalata cunitaanka xaaraanta waxaa caddaynaya xadiidka nebigu alay slatu slam u yidhi qalbiga inay dulayso qalbiga inay dullayso xadiidka nebigu yidhi alxalaalu bayin waalxaraamu bayin wa baynahumaa umuura mushtabihaat xadiidka nebigu yidhi xaraamtu way cadda xalaashuna way cadda waxyaabo kalaana u dhexeeya xadiidkaas aakhirkiisa fiiri nabigu xalaashii xaaraamtu ka hadlay aakhirkiisa wuxuu nabiga alay slat slaam markuu yidhi qofka xaaraamta ku dul wareega seeraheeda wuu ku dhacaa buu nabigu wuxuu yidhi alay slat slaam jirka waxaa ku jira xubin haddii ay fayoobaato jirku wuu hagaagaya haddii ay hallowdana jirku wuu hallaabaya yaa tura maxay tahay calaaqada ka dhaxaysa xadiidkan xaaraamta ka hadlaya iyo xubintan qalbiga la yidhaahdo alaa wahiya alqalbu nabigu alay slat slam yidhi dukaas waxaa ka dhacay qofku markuu xaaraamta cuno qalbigaa madoobaada hadduu xalaasha cunana bilcagsi qalbigaa nuura cabdullahi ibnu cabbaas xadiidka saxiix ku yaalla cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi lilxasanati wax xasanada liya wanaagga waxaa laga helaabiyo nuuran fi lqalbi wa diyaa'an fi lwajhi wa quwatan fi lbadan wa ziyaadatan fi lrisqi wa maxabatan fi quluubi alkhalq waxaa laga helaabiyo wanaagga qofku sameeyo qalbigoo nuur loo geliyo wejiga oo nuura oo iftiima badanka oo xoog hela iyo jirka irsaaqadda oo qofka loo kordhiyo quluubta dadka oo kalgacayl loo geliyo jacayl loo geliyo calaamadahaas waxaa laga helaabiya cunitaanka xasanada iyo iyo xalaasha iyo wanaagga wa ina lisayi'ati dembiga oo lagu dhaco ama wax la cuno xaraama waxay leedahay buu yidhi sawaadan fi lwajhi wejiga qofka madoobaada wa dulmatan fi lqalbi qalbiga oo qofka madow u ka fuuro oo qalbiga qofka meel ay daloosho oo u dhaxayo wa wahnan fi lbadan jirkoo baaba'a oo tabarbeela wa naqsan fi risqi irsaaqadda qofka lagu cariiriyo wa buqdan fii quluubi alkhalqi qalbiga dadka oo nacayb loo geliyo xaaraamtaa laga qaadaa buu yidhi qowlkaas qowl cajiiba wey calaamadda walaalayaal saddexaad oo aan ku soo koobayo oo dhibaatooyinka xaaraamta ka dhasha ka mid a way tiro badan yihiin waxaa ka mid ah waxaa la yidhahda cadamu ijaabati اdacwa qofka oo hadduu ilaahay baryo ama waxbana laga dhegaysan ilaahay iyo isaga calaaqa la udhaxaysa yaa xumaatay sacad bin abi waqaas baa nebigu u yimid wuxuu yaa rasuul allah inaan mustajaabo dacwo noqdaan rabaa ducayada la ajiibo nebigu wuxuu ku yidhi alai slat slaam yaa sacad adib madcamaka takun mustajaaba dacwa cunadaada xalaal ka dhig waxaad noqonaysaa mustajaaba dacwa xadiidka anas ibn maalik nabigu wuxuu amray alayh salatu salaam wuxuu yidhi idaa maarata arbacun idaa kaana fiika falaa falaa falaa calayka mafaatka min addunya afar waxyaabo adduunyada haddaa ka hesho wax kaala maqanta inteeda kale ma laha markaasuu nabigu wuxuu yidhi nabigu wuxu yidhi alayh salatu salaam yacni xifdu amaanatin ammaanadoo la ilaaliyo wa sidqu xadiisin hadalka run laga sheego wa xusnu khaliiqatin dhaqan wanaagsan oo dadka lagula dhaqmo wa cifatun fii tucma wax xalaalo macaana la cuno inta adduunyada haddii laga helo waxba kaalama cunin nabig alai slat slam xadiidka abu hurayra fi saxiix muslim ku yaalla nabigu alai salatu salaam wuxuu ka sheekeeyey nin culammadu yidhahda xajku u socday xajku u socday baa la yidhi nabigu wuxuu yidhi wuxuu yidhi abu hurayra uma dakara rajulan yutiilu safara nin safar dheer u socduu nabigu sheegay alai salatu salaam qofka musaafirkaana dacwadiisa waa la ajiibaa markaa nabigu alai salatu salam wuxuu yidhi ha ashcasa aqbara dhibaataa ka muuqata wuu dhibaataysan yahay ninki qofku markuu dhibaataysan yahay in ilaahay ducadiisa ajiibu xaqu leeyahay markaa nabigu wuxu alay salatu salaam yamuddu yadayhi ila asamaa gacmuu kor taagaya yaa rabbu yaa rabb ilaahay buu baryaaya nabigu muxuu yidhi alay salatu salaam wamaccamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam faannaa yustajaabu lah xaraam buu ninkaani soo cunay oo cabbay oo ku koray oo labisan yahay see duca looga yeelaya yacni ma dhici karto marka qofku markuu xaaraamta cuno ducadii baabka la odhan jira waa ka xirmay haddaba maxay tahay asbaabaha ku kalifa dadku inay xaaraamta cunaan ayadoo waxaas oo nusuusa iyo boqollaha kale ay jirto ibnu qayim baa kaaga jawaabay si kooban kaagaga jawaabay kitaabkiisa alfawaa'id sabxada yani lixdan iyo shan markaasu wuxuu yidhi laba sababood keliya buu yidhi midda koowaad suu'u dannin birabbihi wa annahu law ataacahu aatarahu lam yucdihi khayran minhu xalaalan qofkoo ilaahay malax un ka haysta oo isla xaaraanta haddaad ka tagto wax xalaala oo kugu filan ilaahay kuma siinaayo qofku inu isaa aamino wa haadaa caynu ljahli waa jaahilnimo maxaa yeele qofku ilaahay inuu mala fiican ka haystaa la rabaa tan labaad buu yidhi waathaani an yakuuna caaliman bidalik waa inuu og yahay ilaahay inuu dadka irsaaqo oo ilaahay ballan qaado irsaaqadda walaakin taqlabu taqlubu shahwatuhu sabrahu wa hawaahu caqlahu laakiin hungurigiisa baa ka tambatay yani sabarkiisii iyo caqligiisina waxaa ka tambatay hungurigii baa ka tambatay markaa wuxuu yidhi falwalu min dacfi cilmihi midda hore cilmi darhaa dadka ugu wacan dadku xaaraamta waxay u cunaan ilaahay baysan aqoon fiican u lahayn naartaysan aqoonin xaaraamta cunitaankeeda dhibka ku jiraysan ogeyn waathaani min dacfi caqlihi wa basiiratihi midda labaadna qof wixii xaaraamta ku soo arooray og oo dhibaato ay leedahay oo ku dhacaya caqli xumaa ugu wacan buu yidhi waa qof aan caqli lahayn waxba kala ogeyn buu yidhi qofka xaaraamta cunaya marka marka si kooban buu sheegay laakiin haddaan yaro faahfaahino waxaa ka mid a waxyaabaha xaaraam dad ku rida qilatu alkhawfi waalxayaa'i min allah qofkao ilaahay inuu ka boqo ama ka xishoodo ay ku yaraatay oo markaa ilaahay ku dhiiranaya ilahay wuxuu ka xaarantay ku dhiiranaya nabiguna wuxu yidhi alay slatu salaam istaxyuu min allahi xaqa alxayaa xadiidku waa saxiix ilaahay ka xishooda xishoodka midka ugu fiican waman istaxyaa min allahi xaqa alxayaa qofka ilaahay si dhaba uga xishoona yahay falyaxfad alra'sa wamaa wacaa walyaxfad albadna wamaa xawa madaxaan iyo waxa ku dhex jira ha ilaaliyo caloosha iyo waxa ku hareeraysan xaaraam ka ilaaliyo buu nabiga alay slat slam ugu dambayntii muxuu yidhi qofki saa yeela ilahay baa ku xishooday buu nabiga alay slat slam xadiiskaas tijaabay saqiir buu ku yaallaa aan fiirinna saxaabada siday xaaraamta isaga ilaalin jireen horta nebiga salawatu rabbi waslamu calayh maalin maalmaha ka mid a xadiidkan bukhaari ba ku yaalla wuxuu soo maray timir xabad timiroo dhulka taalla markaasuu damcay inuu qaato markaasuu ka istaago wuxuu yidhi haddii aanan ka cabsanaynin inay xoolaha muslimiintu sadaqada ka mid tahay xabaddaa timirtaa waa cuni laabiy nabiga alay slat slam xabad timiruu ka tegay nabiga alay slat slam oo muslimiinta ka dhaxaysa abubakar feeri maalin maalmaha ka mid a wuxuu cunay lacag yar oo shubha ku jirto yuu cunay abubakar isagoaan ogeyn buu cunay markii loo sheegay ayuu gacan dalqada isu gelin iska hunqaacayo arrintiibuu isku dhimay markaasaa waxaa lagu yidhi sheekh naftaadii waa cadaabtay tartiib baa lagu yidhi wallaahi low lam takhruj ilaa maca nafsi la akhrajtuhaa buu yidhi wallaahi haddaysa soo bixi lahayn ayadoo naftii la socota mooyaane waan soo saari lahaa buu yidhi loomadda xaaraamta isaga xaaraam kama ahayn markuu cunaya moogayn waxaan waxyey laakiin shubhadu ka cararaya cumar bn khadaab wuxuu yidhi kunaa nadacu tiscata acshaari alxalaali makhaafata an naqaca fi lxaraam xalaasha toban meelood marka loo dhigo baan sagaal ka mida ka tegi jirnay cabsi ah ka qabna inaan xaraamta ku dhacno buuyidhi maalin kale cumar nin baa caano macaan u keenay caanihii markuu cabbay cumar buu wuxuu yidhi war caanahan macaana xaggee baad kasoo ka keentay buu yidhi markaasu wuxuu yidhi geeli sadaqada laga soo ururiyey sikada halkaan baa inta soo maray baa caanaha ka soo listay buu yidhi cumar waa iska hunqacaya caanihi maxaa yeele geela sadaqada muslimiintu ka dhexeeya si caanihiisa ii siin karta aniga firis u saga ilaalina cabdullaahi ibnu mubaarak alimaam aljaliili ninka imaamka isagoo suuriya jooga buu qalin nin ka toobala caraystay qalin buu yidhi idhima wax ku qortay qalinkii buu isku ilaaway markuu maraya basra oo eraq ku taalla ayuu arkay qalinkii inuu wato markaasuu halkaa uga soo safray qalinkaa inuu celiyo hadalkaas wuxuu ku yaallaa siirada sheekhan fi sir aclaam nabala sheekhan marka laga shekinay ku yaallaa hadda qalimaanta waa ninkay gacantiisa galaanba dadka u fiirso qalinka haddaa qof dhiibto waaba suu galayo maba loo yaqaan inu wax macno leeyahay say isaga ilaalinaya fiiri dadkaas xaaranta isaga ilaalinaya aalian aaniyan waxaa ka mid a xaaraamta dadka waxyaabaha ku rida qilat lwarac qofka xalaal miiradkiisa uu yaraado oo xaaraamta la qabsada nabiguna wuxuu yidhi wamalaaku diini alwaracu xadiidka tirmidi baa soo saara waana saxiix wuxuu kaloo nabiga ala slatu slaam yidhi abu hurera markuu la hadlayey nabigu ala slatu slam wuxuu yidhi waraca ilaali xalaal quwadka ilaali maxaa yeele xalaasha qofka ilaaliya waa qofka dadka ugu cibaadada badan akhrajahu tirmidiyu isagana can abi hurayra waana saxiix caaisha waxay tidhi caaisha umu lmuminiin innakum takfuluuna can afdali alcibaada alwaracu wardadyahow waxaad iska hilmaansantihiin oo aydaan aydaan u dhug lahayn aydaan u jeedin cibaadada midda ugu fiican wijs xalaasha in la cuna bay tihi waxaa ka mid ah waxyaabaha dadka xaaraanta curitaankeeda ku riixa hunguriga iyo qofku inuu jeclaado wax dhaqsaa inuu helo laakiin waxaad ogaataa waxa dhaqsahaad ku qaato xaaraam tahay inay kaa shalaysiin doonaan casr ay kuu keeni doonaan walaalayaal intaas waa qayb yaro ka mid a asbaabaha dadka ku keenta inay xaaraamta cunaan wayna tara badan yihin hadda waxaan gudbayaa tawsiyaad deg dega oo bobsiisa ogow dunuubta qofka ku dhaco asalkeedu laba shay midkooda ku yimaada waajib laga tegey ama amar ilahi oo la khilaafay amar ilahi oo la khilaafayna waa xaaraamtaan ka hadlayno tan labaad ogow qofku inuu ka tago waxa ilaahay ka xaartinimeeyey waa siraat ullahi almustaqiim jidka ilahay oo toosan daliilkeeda haddaad rabto ilahay wuxuu suurata ancaam ku yidhi qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum warkaale ilaahay wuxuu idinka xaartinimeeyey aan idin bare rabbigay wuxuu ku bilaabay labiyo toban wuxuu sheegay xugum oo axkaam diinta ka mid a maxaa lagu khatimay wa anna haada siraatii mustaqiiman fattabicuuhu aayadda waxayna bartay in laga xaartinimeeyey markii la tirina waxa la jidka ilahay waa kaasaa toosan waa inaad raacdaa marka tan kale ogow xaraamta iyo xalaasha labadaba way cad yihiin kaama qarsoomi karaan xadiidka nucmaan ibn bashiir oo saxiix ku yaalla nabigu wuxuu yidhi alxalaalu bayinun waalxaraamu bayin labaduba way cad yihin buyu nabiga alai slat slam qofkii marka ku dhaca si cad buu inta badan ugu dhacay tan labaad saddexaad xaaraamta xeelad loo looma mari karo wixii rabbi xaarantinimeeyey xeelad iyo siyaasad looma degi karo diintu waxay la socotaa adiga ujeeddadaada aada leedahay haddaad rabta xaaraan inaad u xeeladaysato xeeladdaas kuma shaqaynayso midda afaraad niyadda wanaagsan oo qofku is leeyahay xoolahan inta marka hore xaaraan ka shaqaysid kadib agoonsii ama sadaqee ama xajki ku aad ama jihaad ku bixi niyaddaas wanaagsane kuma bannayn karto xaaraanta niyada wanaagsan laa tubarir marna ma xalaalayn karto xadiis abu hurayra fi abu sufyaan nabigu wuxuu yidhi laa yaqbal allahu salaatan bikayri dahuur walaa sadaqatan min ghuluul ilaahay ma aqbalo salaad la tukaday dahaaro la'aan iyo sadaqo xaaraam laga keenay midna ilaahay ma yeelu nabiga alai salatu salaam niyadaada marka wanaagsan dib u dhigo iska ilaali xaaraanta midda toddobaad shanaad baan ujeedaa si- sida ugu wanaagsan oo xaaraamka isaga ilaalin karto waa inaad marka hore shubahooyinka ka fogaato shubhada iska ilaali nabiguna wuxuu yidhi waman ittaqa shubahaati istabra'a lidiinihi wa cirdihi waxyaabaha isku dhex jira oo aan xukunkooda caddayn qof ka fogaada xaaraamta ka fogaada laakiin shubahada haddaad ku dhacdo marka dambe xaaraamta baad ku dhacaysa wuxuu waa tadaruj waa wadan waxba waxbay ku dhiibaan waxaa la yidhi almacsiyatu waxaa la yidhi bariid alkufri wey waa boost bokiska gaalnimada wey ugu dambayntii tawsiyada waxaa ku gadaarka lagu khatimayaa derbiga caadil adiga xaaraamta derbi ka dhex dhis nabigu alai salatu salam wuxuu yidhi xadiidka nocmaan isagana oo dabaraani fi kabiir ibnu xabbaan saadiga saxab albani nabigu alai salatu salam wuxuu yidhi ijcaluu baynakum wa bayna alxaraami sitran min alxalaal xaraamtii adiga dhexdiinna derbi xalaala ka dhis man facala dalika istabra licirdihi wa diinihi qofka saas yeela diintiisa iyo sharaftiisa sayf buu ka dhigay buu nabiga ala slat slam wuu safgaray meel wanaagsan buu dhigtay waxaan u gudbaya hadda walaalayaal masaa'il kaloo muhima oo ku saabsan xalaashii xaraamta ko horta xalaashii xaraamta ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala wixii la xalaaleeyey nas diiniyaa lagu xalaaleeya wixii la xaaraantinimeeyo nas diiniyaa xaaraantinimeeya baad fikrad ka furan tahay maaha ijtihaad kama furna ilahay wuxuu yidhi am lahum shurakaa'u sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi allah ma waxay leeyihiin kuwo ilaahay la wadaaga xukumka ilaahnimada la wadaaga oo dadka sharciga u dejiya xalaashii xaraamta ilahay wuxuu kaloo yidhi قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون إلهي وحير وحل نسوة على شي حرامتا أتكد قتين وورساقة دي رب كمدا ما إلهي بأذين إدمي من سيدك أكون بأن أبورنا إلهي مركعين وحل حلالي وحل حرتنا بأيو أو ضدكو أي فكرة دولة كدك أنتاس وإلهي لغب بأن أبورتي ربي وحكي له يريد ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اتفروا على الله الكذب آيات صلواتي ورب عليه وكلاء وحكى النبي عليه الصلاة والسلام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الحلال ما أحل الله في كتابه حلاش ووحر بكتاب سكو عليه والحرام ما حرم الله في كتابه حرمت روح إلى كتاب سكو حرمت وما سكت فهو ما عفى عنه وحر بك عمصينه ووحى الله سعى فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام حديثك وحسن الترمذي بن ماجه والحاكم عن سلمان إلهي مرقوا آيات القرآن كسودة شيء يهودية مسارة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله علماء دي يسوفياشي بيوحى كدكت إله العالم عدي بن حاتم النبي أكثر دي كان يا رسول الله كريشتن بأهاتي رواضها علماء ما أنا عابد نبي عليه الصلاة والسلام وحيره oo miyaysa wax idin xalaalayn oo aydan ku raacin oo wax idinka xaartinayn oo aydan ku raacin markaasuu yidhi bala ha nabigu alai slat slam wuxuu yidhi fatilka cibaadatuhum cibaadada la caabudo taasa qofkii dadka yidhaha waxbaan u xalaalaynaya waxna waa ka xaartinimaynaya ilaahnimu sheegtay xadiidkaasi wuxuu ku yaalaa fi saxiix muslim qowlal badan oo saxaabadaa baa jira imaamu shaafici wuxuu ka soo naqliyey kitaabkiisa al-umka la yidhaahdo ninka lagu magacaabo yuusuf alxanafi qaadiga baa wuxuu leeyahay waxaan soo gaarnay buu yidhi adragnaa mashaayikhana min ahli alcilmi waxaan soo gaarnay culammadayadii waa culammadii ka horreysay taabiciintii saxaabadii yakrahuuna alfutya an yaquluu hada xalaal wahada xaraam ilaa maa kaana fi kitaab ilahi bayina bilaa tafsiir wixii kitaabka ilahay ku yaalla ayagoo cad mooyaane in la yidhahdo waxba xalaal ama waxba xaraam way iska ilaalin jireen buu yidhi imaamu shaafici intuu soo qaatay qowlka ayuu sugay oo ogolaaday sidoo kale ninka lagu magacaabo ibnmuflix oo qaadiga ah wuxuu soo naqliyey isagana ibnmuflix alxanafi alxambali can ibni taymiya sheekh alislaam baa wuxuu leeyahay ina asalafa lam yudliqu alxaraama ilaa maa culima taxriimuhu qaطcan dadka salafkaa buu leeyahay xaraamta iskamaysan tuuri jirinin iskamaysan oran jirinin ilaa wixii daliil cad lagu arka mooyaane marka horta xalaasha iyo xaraamta waa masaa'ilka yani ilaahay subxaana wa tacala oo siduu u dejiyey kitaabka ugu dejiyey looga raaco masalada labaad arladan korkeeda waxa yaala xalaasha iyo xaraamta xalaasha badan marka dadku inay xaraamta ku leexaan maaha xalaasha iyo xaraamta xalaasha tiro badan dhulkan waxa yaalla oo dhan xalaasha u badan yihiin walaslu arlada korkeeda waxa yaalla asalkoodu waa xalaal wixii daliil u xaartinimeeye mooyaane marka arrintaas saddex weji baan ka fiirinayna wejiga koowaad aayadaha qur-aanka oo ka hadlaya ilahay dhulka inuu dadka u abuuray ilahay wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu kuluu mima fi lardi xalaalan ayiban dadkii o dhan baa lala hadlay arlada waxa yaalla waa xalaal wanaagsan cunaa la yidhi ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min ayibaati maa razaqnaakum waa sidii oo kale mu'miniinta lala hadlay washkuru maarata washkuru lahi in kuntum iyahu tacbuduun ilaahay wuxuu kaloo yidhi qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min arrisq quruxda ilahay uu soo dejiyey yaa xaartinimeyn kara oo ilahay ummadda u abuuray iyo ayibaat arsaaqadaa la cuno ilahay wuxuu subxaana wa tacaala qul hiya maarata akhraja ayibaati min arrisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati addunya adduunyadan waxaas wanaagsan mu'miniintaas kalaba ilahay yidhi subxana wa tacaala aayadahaas marka waxay caddaynayaan in dhulka ilaahay u abuuray dadka iyo irsaaqada taalla labadaba dhinac kale marka laga firsho aayadaha ka hadlaya xaraamta waxay leeyihin waxyaabahaas keliyaada ka xaartinimeeyey waa waxyaaba tirsan rabbigay wuxuu yidhi inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha waa fadl rabbigay wuxuu una xaartinimeeyey waxyaabaha xunxun oo fawaaxishta ah wax muuqda iyo wax qarsoonba wixii kale lama taaban baa layidhi wuxuu kaloo ilaahay yidhi قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوعا وعلى حرتنا مي ووحكوا أبن بله الشيء أيضا ويتربدين إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لغير الله فيري مركز تقوح على استعمال آلات حسر انت سكلية بالذكا حرتنا مي أي أمر ربما الليل حرات مركا ووحكوا أبن دنع كلام مركا كثير من أصدحات السوشة دتكو إرساغات دكا كسبضو أو نلوش عدوك إلهي كو أموري mid walba ilaahay si gaar uga hadlaya xalaalkan waa asbaabaha irsaaqadda lagu gaaro tusaale ahaan beeca iyo ganacsiga ilaahay wuxuu yidhi waaxalla allahu albayca waxarama riba beeca ilaahay wuu xalaaleeyey noocyadiisoo dhan kulligood ilahay waa xalaaleeyey laakiin ribada keliyaa la xaartinimeeyey ugaarsiga dhulka ugaarta ku nool weeye xawayaanaadkii ugaartii ilaahay wuxuu yidhi uxilla lakum saydu lbaxri wa dacaamuhu mataacan lakum ugaarta badda ku jirta oo dhan ilaahay wuu wada xaratinimeeyey wuu wada xalaaleeyey wey waa kalluunkii iyo saaqadda badda ku jira oo dhan berrigana in yaroo ka mid a yaa la xaratinimeeyey berrigana waxay u badan yihiin xalaasha kasabka caadiga iyo xoogsiga la shaqaysto lilrijaali nasiibun mima iktasabuu walinnisaai nasiibun mima iktasabna ragguna waxay kasbadeen bay leeyihiin dumarkuna waxay kasbadeen bay leeyihiin kasabkii waa xalaal ilaahay wuu baneeyey subxaana wa tacaala xoolihii noolaa lo-da iyo ariga iyo geela ilaahay wuxuu yidhi uxilla lakum bahiimatu lancaami ilaa maa yutla calaykum xoolaha nicmoolayda waa laydin xalaaleeyey in yaroo laydin sheegay mooyaane marka fiiri haadihi usuulu lkasab warisq irsaaqadda meeli laga kasbanayay wa kuwaasa kulligood waa la xalaaleeyey maxaa haddaba keena maxaa aan u gudbo qodbada qodobka ugu dambaysa muxaadarada asbaabaha xaaraamtu maxay tahay maxaa wax loo xaartinimeeya culamadu waxay ku soo koobeen shayga la xaarantinimeeyey waxaa loo xaarantinimeeyey imaa likhubfihi wa imaa lidarari ama waa shay khabiis ah oo xun oo bini aadam ugu socodi karinin oo laga yaqiirsanayo ama se waa shay dhib uu ku jiro sida sun ha cabin oo kale sunta sida la ysaga ilaaliyo o kale midda koowaad oo khubudka iyo qurunka rasuulka markii laga hadlayay sifadiisa ilaahay wuxuu yidhi maya aayadda qur inama xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wabada ilaahay wuxuu xaartinimeeyey keliya waxyaabaha qurunkaa buu ilahay yidhi subxana wa tacaala nebiga sifadiisa aayaddaa marka hore akriyaynay maxaa la yidhi yuxillu lahum alayibaati wa yuxarimu calayhim alkhaba'ir dadka wuxuu xalaalaynayaa wax wanaagsan wuxuu ka xaartinimeynayaa wax xun sidoo kale culammadu waxay yidhahdeen qaacidada usuuliga haweyn altaxriimu yatbacu alkhubusa always xaaraamtu waxay raacsan tahay waxa khabiidka oo qurunka cabdullahi ibn cabbaas wuxuu leeyahay waxaa la xaarantinimeeyey waxyaabaha mustaqdaraadka oo dadku ay ay dhibsadaan sida baktiga oo kale saxarada bini aadmigay doofaarka hilibkiisay waa waxyaabo qashin ah oo laga yaqsanayo kuwaasaa la xartineeyey buu leeyahy ibn cabbaas imaam ibnu kasiir wuxuu yidhi wa qaala bacdu alculamaai fakana ma axala allahu tacaala naaficun ayibun fi lbadani waddiini wakula ma xaramahu allah fahuwa khabiisun daarun fi lbadani waddiin wuxuu yidhi wax rabbi xartin xalaaleeyey haddaba waa wax nafac leh oo wanaagsan waxa ilaahay u xalaaleeyey oo jirka u roon diintana u roon wax rabbiga xartinimeeyena waa wax xun buu yidhi oo qurun ah hubis ah caafimaadka dadkana u daran buu yidhi ibnu kasiir baa saas yidhi aayadda qur-aanka tafsiirkeeda amaa dararka dararku waa dhibaatada sida qof matalan hadduu sun cabo kale wuu ku dhimanayaa idan marka sunta in la cabo waa xaraam nabigu alayh salatu slam wuxuu yidhi laa darara dhib lama ogola walaa diraara isdhibaatayn laisdhibo oo labada dhinac ka imaanaysa lama ogola dararku marka kulligiis ma banaano culamadu waxay yihahdeen maaragtay addararu yuzaal dararka waa in la zuuliyo marka wax alla wixii dhib ku jiro ee diintii qofka u daran ama naftiisii u daran ama caqligiisii u daran ama maalkiisii u daran ama tarankii dadka u daran waa xaraam meel iska dhig waxaan u gudbayaa hadda inaan tilmaamo waxyaabaha la xaratinimeeye intay u qabsamaan waxaa la xaratinimeeyey walaalayaal laba nooc keliya loo qaybiya marka koowaad nooca koowaad waa kuwo la yidhaahdo muxaramun lidaatihi shay isaga lafahaantiisa la xaratinimeeyey marka shayga la xaratinimeeyey lafahaantiisa oo isaga lafahaantiisa xaaraamta kusoo aroortay sina kuma xalaaloobi karo dhinac walboo laga soo galo waa xaraam tusaale ahaan fiiri waxaa ka mid ah xayawaanaadka xaaraamta sida doofaarka kale iyo ayga in la cunoo kale waa xaraam maca daalika si uu ku xalaaloobi karo ma laha in lacag lagala baxo waa xaraam in qayb laga goosto waa xaraam in maaragtay loo xeeladaysto waa xaraam in inta meel lagu xaraysto keliya lasoo booqdo oo lacagtaa lagu qaato waa xaraam dhinac walboo laga soo galo shayga muxaram lidaatihi oo nafsahaantiisa la xaartinimeeyey waa xaraam buu noqonayaa nabigu alay slatu slam wuxuu yidhi maaragtay kula dii naabin min asraaci faakluhu xaraam waa qaacido kaleo iyadana xadiidka kusoo arortay xadiidka imaam muslim yani imam albukhari wa muslim can abi hurayra sidoo kale nisaa-i nabigu alay slatu slam wuxuu yidhi xawayaan kasta oo leh nici ay ku ugaarsadaan oo ugaarsada sida dhurwaa sida libaaxa iyo shabeelka iyo harancadka iyo dawacada kulli isku dar waa xaraam buu yihi nabiga alay slat slam wa fii riwaayatin xadiidka riwaaya u leeyahay oo muslim keliya ku taalla wa kullu dii makhlabin min atayr shimbiraha mid kasta oo dafaa oo leh ayadana laba qowlal oo ay ku ugaarsato waa sida gorgorka kale waa dafada waa maaragtay tukaha haadda saasoo kale ah oo ugaarsata ayagana waa xaraam buy nabiga alay slat slam marka waa calaamad shaamil ah oo lagu garanayo almanaawi fii fath qadir wuxuu kusoo naqliyey wa huwa qowlu jumhuuri الsalafi wاlkhalaf wa bihi qaala shaaficiyu abu xaniifa wamalik fii axadi qowlayhi hadalkaas xadiidka aan hadda ku sheegnay waa qowlka jumhuur الsalaf wاlkhalaf ay qabaan buy marka culamadii mid mid u tiriyey ninkaas xadiidka ku soo arooray dhurwaaga waa saxiix nabigu alay slat slam in ogolaaday baa layihi dhurwaaga in la cuni karo laakiin fuqahada qowlo badan bay ku leeyihiin xadiidka hadda halka kuma faahfaahinayo kasi gudub xawayaanaadkaas hadda aan ka hadalnay wax kasta oo ka soo go'a sa hadda uga hadalnay waa xaraam matalan doofaarka jus-iyaadkiisa kala duwan oo hilibkiisa ugu qaybsamo mid walba waa xaraamu korka lama marsan karo lama cuni karo layskuma daaweyn karo wahaakada maxaa yeele nabiga alay slat slam wuxuu yidhi xadiidkaana wuxuu ku yaalla alxumaydi fii musnadihi in allaha idaa xarama shay-an xarama amanahu ilaahay markuu shay xaartinimeeyo lacagta ka soo baxdana waa la xaartinimeeya ayuu nabig ala slat slam wixii lacagoo ka dhashana way xaaraamoobaan baabkan sidaan ka hadalnay xeeladaysu kuma bannaano waa in la iska ilaaliyo ixtiyaalka lagama xeeladaysan karo oo weji kale lagama soo geli karo taas waa waxyaabaha muxaram lidaatihi waa waxyaabaha naf ahaantaoo loo xaartinimeeyey dabcan qaar ka mid a waxa soo haray qaybta labaadoo xaaraamta qaybta labaadoo xaaraamta waxaa la yidhaha almuxaramu liwasfin baa la yidhahdaa waa shay loo xaartinimeeyey sifo uu leeyahay dadka sifadaas marka markii la helo shaygii waa xaraam sifadaa markii la waayo shaygii waa maarata oo ay meesha ka baxdo xalaal buu noqonaya tusaale ahaan cabitaankii oo kale kas- waxaa ka soo qaada maadada sakriga la yidhahda sir- ama khamrada waa maado lagu sarqaamo sharaabkii maadadaas laga helo xaraam buu noqonaya maxaa yeelay liwasfi sakri wasfiga ama sifada sarkhada oo ku jira dadka haddii sifadii ay meesha ka baxdo oo maaragtay sifadii la waayo biyo caadiya kusoo laabaya waa la cabaya saa darteed fuqahada islaamka sabab- sababinaya waa la artay imaamu shaafici iyo axmed ibnu xambal waxay qabaan khamrada in khalal laga dhigi karo oo khamrada haddii inta dib warshad loo geliyo maadada sakhrada laga saaro inay xalaalooysa qabaan marka waxa soo hoosgelaya wasfiga sifada yani waxa la yidhaahdo muskiraadka oo dhan waxyaabaha dadka sarqaamiya baarak allah ilaahay subxana wa tacala caafiya marka nabigu alay salatu salam wuxuu yidhi kullu muskirin xaraamun cumar wuxuu yidhi imaam albukhaari baa warinaya alkhamru ma khamara alcaqla nabigu alay salatu salam wuxuu yidhi wax walba wax sarqaamiya waa xaraam cumar ibn khadaab wuxuu yidhi imaam albukhaari siduu sheegayo uu wariyey kitaabkiisa ku wariyey wax khamradu waa wax caqliga daboola caqliga daboosha nabigu alay salatu salam wuxuu yidhi ma askara kasiiru faqaliiluhu xaraam wixii maaragtay yani een wixii maaragtay een markii in badan laga qaato lagu sarqaamo in yar oo ka midana waa xaraam biyo nabiga alay salatu salaam marka walaalayaal ha- hadda dhulkaan marka la fiiriyey dhulkaan marka la fiirsho waxyaabaha la cuno ama la cabo oo xaraamta ah, waxyaabaha la cuno oo ama la cabo oo xaraamta ah, waxay u badan yihiin laba siyaalood midkood imaa xawayaan xaraam ah oo muxaram lidaatihi wax ka mida inay ku jiraan sida wax doofaar ka mida inay ku jiraan oo kale ama in alcoholic uu ku jiro oo wax maaragta sarqad keena oo qofka sarqaamiya inay ku jirto labadaas riisan bay u badan yihiin haddii ay nisbada yar tahay shayga yani weel weyn oo intiisa badan xalaal ah nisbe aad u yar oo maaragtay dayila jiddan oo laa yumkinu taqdiiruha aan la qadari karin nisbe yar hadday ku jirto taas marka macnaa insha allah masale culamada in la weydiiya ay tahay naqaash u baahan weeye laakiin waxaan ka hadlaynaa shaygii muxta- ay ku jira nisbo weyn oo muskiraad ah ama xawayaan aan banaanin diiniyan ah in la cuno hilibkiisa xaraam bay noqonaysa xawayaanaadka sifada macnaha waxyaabaha sifada ay ku qubtay oo sifada darteeda u xaaratinimoobay waxaa ka mid ah ganacsiga ribada ku jirto oo kale ganacsiga asalkiisa waa xalaaliya laakiin hadday riba gasho sifatu riba ayaa gashay oo xaaraantinimaynaysa wax walba marka oo sifadaas ay gashay xaraam tahay way xaraamoobayaan sifada waxay noqon kartaa shayga wasfiga ku qumay mid laazim ah oo aan laga fujin karinin iyo mid kayr laazima oo muntaqila midka matalan laazimka oo aan laga fujin karinin oo shayga ku ku yani dilan waxaa ka mid a matalan neef xoola ah oo la gowracay eh, cafwan neef ge- xoolaa oo aan la gowracin matalan baktiye oo kale sifadaas baktiga oo meydnimada yaa ku yaa ku qumtay marna ma xalaaloobi karo waxaa la mid a xoolaha marka bisinkooda dabcan bisinka xoolaha loo qabto saddex qowl bay culammada ku leeyihiin qaar waxay leeyihiin xoolaha haddii aan bisinka loo qabanin ma xalaaloobayaan qowlkaas jamaaca culamada ka midaa qabta qaarna waxay leeyihiin bisinka qofka haddii uu xasuusan yahay waa inuu qabtaa hadduu xasuusnaynna dhib ma laha waana sida aan runtii rajaxayno oo xooga badan waa sida ay qabaan a'immada alimaam shaafici wa axmed ibnu xambal fi lmashhuur can madhabi iyo qowlka sheekh alislaam taymiya wey sifada waxaa kaloo dhici karta inay tahay sifo muntaqila oo gurguuraysa sida matalan lacagta oo kale qofka hadduu leeyahayna oo isagu leeyahayna oo ay milkigiisa tahay waa xalaal haddii usan lahaynna waa ka xaaraam marka sifadii waa sifa oo muntaqil oo guurguuri karta wasfigii macnaa waa wasfi hayr mustaqir ah xoolaha baktiga yacni qayb xoolaha waxaa ka mid ah haddii neefka isagoo nool laga gooyo bakti buu noqonaya wa waa xaraam ilahay wuxu yidhi subxaana wa tacaala xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu alkhinziiri wamaa uhilla ligayri illaahi bihi waxaa la ka xaartinimeeyey baktiga xoolaha baktiyey wadamu dhiigga oo la cabo walaxmu lkhinziiri hilibka doofaarka wamaa uhilla ligayri illaahi bihi wix ilaahay kayrka lagu gowracay oo matalan munaasabad yani cibaado baatila lagu lagu weynaynayo ilahay wuxuu yihi walmawquudatu neef ganacgooyada u dhintay oo ul xoog badan inta lagu dhuftay nabar xoog badan lagu dhuftay saa ku baktiyey fiirya isna matalan madax in lagaga dhuftay nabar weyn lagaga dhuftay oo neefka saa ku baktiyay oo kale walmutaradiyatu neefka meel ka dhacay oo xoolaha sida ceel ku dhacay oo kale walnadiixatu neefka bir lagu muday bir baa muday ama xabad baa ku dhacday ama wax la midkaa oo saa ku baktiyey waa xaraam wamaa akala sabcu bahalku wuxuu cuno oo qayb ka goosto ilaa maa dakaytum wixii aad nolol ku soo gaarteen mooyaane maaragtay wamaa dubixa cala nusubi soo kale qaburaha korkooda wax lagu gowraco waxyaabaha diinta darteed loo sameeyey oo ilaahay diin aan dartiis ahayn lagu lagu caabudayo waa xaraam sida matalan xoolaha ciidda gaalada lagu qoloo kale oo qasadku uu yahay cibaado aan diintu banaynin ama cid ilaahay qayrkiisa in lagu weynaynaayo marka ilahay wuxuu wamaa dubixa cala nusubi waa xaraam ilahay wuxuu kale subxaan ciidaha gaalnimadaha ka mid a waxaa ka mid a maaragtay xafladaha diintu aysan banaynin oo cibaadada looga dan leeyahay maaragtay waxaa ka mid a xoolaha meel gaara lala egtay waxaa ka mid a xoolaha siyaarada la yidhaahdo waxaa ka mid a xoolaha tacsiyada la yidhahdo loo qalo waxaa ka mid a ma'tamka waxaa ka mid a maaragtay waxyaabaha qaburaha korkooda lagu qalo kullu haadihi waxa weye waa wada xalaal insha allah marka tafaasiil badan bay leedahay waxaan rabaa inaan ku khatimo waa iga dhamaada waqtiga mas'alat alistixaala masalada istixaalada la yidhaahdo oo culammadu in badan ay ka hadleen waa waa runtii waa muhim halkaan oo kale in lagu taabto istixaaladana waxaa la yidhahdaa istixaalada waxaa la yidhahdaa shaygii xaaraamta ahaa oo matalan process inta la marsiiyey isbedelay sida matalan saxarada oo kale haddii la gubo oo ay markaa dambe soo baxdo welima axkaamteedii hore oo asalka ahayd bay leedahay mise axkaamtii way ka guurtay mise matala shay xaaraamahay oo kale inta broses adag la marsiiyo oo warshad la geliyo inuu wax kale soo baxo oo markaa wax lagu daaweeyo oo kale masaladaas qaar culamada ka mida waxay leeyihin way bannaan tahay markaas laakiin sidaa runtii aniga aan rajaxayo waladii calayhi a'immatu shaaficiya walxanaabila waxa weeye asalkeeda inay baaqi ku ahaanayso marka laga reebo yani shayga sarkhadda ku jirtay sarkhadda oo maandooriyaha ahaa haddii daroogada laga saaro markaas wax aladaabaya bay leeyihin laakiin doofaarka hilibkiisoo kale waxay leeyihin haddii la gubo oo baaba'o oo wax kale soo baxo weli waa xaaraan bay leeyihin laakiin waa inaad ogaataan culamo weli bannaanaysaa jirta insha allah waqtiga waa iga dhamaaday jazakum allah khayran sal allahu ala nabiyina muxamedin wa ala ali sabi karim halkaad ka dhegaysanayseena waa somali talk com wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu